bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal waa lix iyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad laba kun sideed iyo tobanka waana subaxnimo isniina qodobada wararka raadiyo muqdisho idiin hayo hadduu alla idmo kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo oo nairobi kaga qaybgalaya shirka dhaqaalaha badaha guddiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya u diray joojinta colaadda ka jirta qaybo ka mida gobolka galgaduud oo rajo ka muujiyey xal u helidda colaadihii halkaa ka jiray taliyaha ciidanka xoogga dalka oo sheegay in loo baahan yahay in la sii xoojiyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada al-shabaab wasiirka difaaca soomaaliya oo la kulmay saraakiil ka tirsan howlgalka midowda yurub ee soomaaliya kulan looga hadlaya xaaladda halabuurka iyo qoraaga soomaaliyeed oo lagu qabtay london maamulka iyo ardayda jaamacadda ummadda oo maanta ka qaybgalaya barnaamijka isxilqaan ee dib loogu dhisayo tiyaatarka qaranka wararka dibaddana waxaa ka mida diyaaradaha dagaalka ee ruushka ayaa duqayn cirka ah ka geystay deegaano ay ku xoogan yihiin mucaaradka suuriya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad maqasheen qodobadii wararka ugu waaweynaa iminkana u diyaargarooba warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa uga qeybgalayaa shirka dhaqaalaha badaha caalamka haddaba wariyahayaga cali baashi cabdulaahi ayaa warkan waxaa uu nooga soo diray magaalada nairobi
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo gaaray magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana socdaalka madaxweynaha ujeedadiisu ay ku qotantaa ka qaybgalka shir maalinta beriya halkan ka furmaya kaas oo looga hadlayo ka faa'iidaysiga dhaqaale ahaan biyaha badaha webiyada iyo harooyinka dunida oo qayb ka ah qorshaha horumarinta ee qaramada midoobay ee ku aasaysan labada kun iyo soddonka madaxweyne farmaajo ayaa martiqaad ka helay dhiggiisa dalkan kenya uhurura kenyatta oo markii ugu horreysay shirkaas caalamiga ah lagu qabanayo waddankiisa kaasoo ka soo qaybgeli doonaan in ka badan afar kun oo isugu jira madaxweyneyaal wakiillo ka socda hay-ada iyo urura caalamiya
madaxweynuhu wuxuu u yimid nairobi isagoo ka helay martiqaad gaar ah shakhsiga madaxweynaha dalka kenya madaxweyne uhuru kenyatta oo ku martiqaaday shirweyne ku saabsan dhaqaalaha badaha iyo dhowridda iyo ilaalinta badaha iyo horumarinta dhaqaalaha badaha ayaa lagu qabanayaa magaalada nairobi oo soconaya berito oo bishu ay lix iyo labaatan tahay ilaa iyo siddeed iyo labaatanka madaxweyneyaal badan iyo wufuud badan oo adduunka ayaa ka soo qaybgelaya arrintaas oo adduunka muhiimad gaara u leh oo ah meesha isha lagu hayo oo bani aadamku laga yaabo inuu u baxsado xagga dhaqaalaha khayraadka badda ku jira oo kaluumaysi kalluunka iyo ay ka mid yihiin khayraadka badda oo dhan soomaaliyana arrintaasi muhiimad gaara ayay u leedahay oo waxay ka mid tahay saaad ogtihiin dalka qaaradda afrika marka laga reebo jasiiradda madagaskar ugu xeebta dheer shirka maalinta beri furmaya ayaa waxaa hor yaalla qodobo muhim u ah ka faa'iidaysiga dhaqaalaha biyaha badaha webiyada iyo harooyinka iyo weliba sidii awood dhaqaalee loo siin lahaa ama loo kobcin lahaa bulshada ku nool xeebaha iyadoo ay qayb ka tahay arrinta laga hadlayo isbeddelka cimilada cali baasha cabdulaahi warbaahinta qaranka garoonka diyaaradaha ee joma kenyatta
guddiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu u diray joojinta colaadda ka jirta qaybo ka mida gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay xal u helidda colaadaha halkaas ka taagan guddigan oo guddoomiye u yahay genaraal cabdiweli jaamac gorod taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa ay wadaan dadaallo ku aadan sidii ay xal ugu heli lahaayeen beelaha ku dagaalamay deegaa deegaanka balambal ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya halkaas oo guddigaasi uu u xil saaray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya si ay xal uga gaaraan beelaha walaalaha ee deegaanada ku dagaalamaya
waxaana la soo diray sagaal iyo tobankii bishaan waxaana naloo soo diray inaan muxuu ahaa deegaanada galgaduud dhibaato yaroo ka dhacday inaan muxuu ahaa ku biirno dad baa uunba ku howlanaa ciidamada qaranka xooga dalka soomaaliyeed iyo nisa iyo kuwaas nabad jimaaca oo iyo galmudug iyo waxaasa waxaasaa awal meesha jiray annaguna inaan ku biirno ayaan u tagnay inta anaan goobtii tegina waxaan soo marnay magaalo madaxdaan soo marnay madaxdii halkaas joogtayna waa aragnay dhammaantayo waxaan isla garanay in ay lagama maarmaan tahay in nabadda muxuu ahaa ay xasisho oo deegaankaasi nabad noqdo dadka deegaankuna nabadda diyaar bay u yihiin marka arrimo yaryar oo iska farsamo ah oo weli noo dhiman baa dhiman laakiin mabdi'iyan dadku heshiis waay exactly waxa weeye meesha la yidhaahdo degmada balambar weeye iyo nawaaxigeedaas halkaas inaan tagno ayaa muxuu ahaa waajibaadkeegu ahaa marka weli maanaan gaarin waxaanan u gaari weyneen weli farsamooyinkiibaa ayaa wax ka dhidhiman yihiin saan ku gaari lahayn waayahay waxyaabaha farsamooyinka ah oo idiin dhiman maxay yihiin oo ilaa hadda aad u tegi laadihiin deegaankii uu idiin diray madaxweynaha
waxaa loo tegi leeyahay mar arrintu waa arrin qabiil mar waxay gelaysaa arrimo siyaasadeed bay gelaysaa marka wuxuu hadday naba tahay waxalaali caqabada oo muxuu ahaa kaa hor yimaada waa in la farsuuliyaa la farsuuliyaa oo tartiib loo maaragtay iyadoon lagu diriraynin oo khilaafkii iyo wixii hore jira wax lagu darayn in meel fiican laga bixiyo ayaa ujeedadu tahay waaya final ama waxaa heshiin- waa lagu heshiin doonaa haddii ilaahay idaaha
kaasina waxa uu ahaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka ahna guddoomiyaha guddiga nabadeynta balambal jenaraal cabdiweli jaamac gorod oo guddi uu madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo u xil saaray inay xal eh, ka gaaraan ama ay xaliyaan eh, dagaal beeleedyada ka jira deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ayuu ahaa oo raadiyo muqdisho uu warramay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sii xoojiyo dagaalka ka dhan ah argagixisada al-shabaab oo hadda xaaladooda ay aada u sii liidan tahay axmed cumar muunyo waryahayaga ayaa tafaasiil warkaas ku saabsan inoo haya
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye gaas daahir aadan cilmi indha qarshe ayaa cutubyo ka tirsan ciidanka kula hadlay jiidda hore ee dagaalka deegaanka dhanaane isagoo sheegay in dhowaan al-shabaab laga saari doono dalka waxa uu sidoo kale ciidanka xoogga dalka uu kula dardaarmay inay ilaaliyaan ammaanada ay u hayaan shacabka soomaaliyeed ee difaaca dalka marka runta markaan loo hadlo ficilka al-shabaab markii la fiiriyo waxay ku sifoobeen mar nabadadaan u ogolan dul soomaaliya inay nabad hesho mar laba inaan xasoolo helno marna waa inaan horumar helno ma- wax walba oo wanaaga bay noo diideen haddaa u fiirsataan ya qarannimada soomaaliya diisan yihiin waxay diisan yihiin diinta islaamkay ka soo horjeedaan waxyaabaha waxaa ka mida runtii guushii habeenka dhaweyda soo hoyseen inay kuwa waxa weeye guul dabadnaabaana weye dirsi dabadnaabaana weye wararka aan ka maqlayna hadda waxa weeye joog inay inay tiri anaga soomaali maayo dadka lala dagaalamo waxaa lala dagaalamo marayka ugandana maayo dabayna ka filayn sababta intaasu leeyahy madaxweynihii ra-iisul wasaarihii maxaan ku radaa wasiirka gaasamaga gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynihii everybody ama qof kasta oo ka mida ammaan iyo bogaadin buu igu soo galay wax la heli kara ma sarreeye gaas daahir aadan cilmi indha qarshe ayaa shacabka soomaaliyeed ee ku nool deegaanada laga xoreeyey al-shabaab ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka
aada buu mahadsan yahay wariyeen axmed cumar muunye wasiirka difaaca soomaaliya ayaa la kulmay saraakiil ka tirsan howlgalka midooda yurub ee soomaaliya wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali maxamed amar dambe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay saraakiil ka socota howlgalka midooda yurub ee soomaaliya saraakiisha midooda yurub iyo wasiirka difaaca ayaa ka wada hadlay sidii howlgalka midooda yurub u labalaabi lahaa tababarada ay siinayaan ciidanka xoogga dalka iyadoo wasiirka uu uga mahadceliyey taageerada dibudhiska ciidanka xoogga ay siiyaan midooda yurub waxaan maanta xafiiskiga wasaaradda gaashaandhigga ku qaabilay xubno saraakiila oo ka socda midooda yurub ayuu yiri wasiirka oo qoraal soo dhigay bartiisa facebooka howlgalka midooda yurub ee soomaaliya ayaa wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ka gacan siiya qalabaynta iyo tababarada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlaneyd oo ay si weyn isaga xilsaartay sidii loo tayeyn lahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyagoo la yimid qorshayaal cusub oo arrintaas lagu sii dardargelinayo maamulka iyo ardayda jaamacadda ummadda ah oo maanta ka qaybgalaya barnaamijka isxilqaan ee dibudhiska loogu sameynaya tiyaatarka qaranka cabdirasaaq xaaji saleebaan waryahayaga ah oo iminka ku sugan xarunta tiyaatarka qaranka ee howlahaasi ay ka socdaan ayaa laynka toos ugu jira cabdirasaaq haddaad i maqlayso bal siday wax uga socdaan tiyaatarka qaranka
mustafa waad mahadsan tahay shaqaalaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa maanta ku qoran kalxalka shaqada ee dib loogu dayactirayo xarunta siyaasadka qaranka markaa weli shaqaaluhu sida caadadaa waxay soo galaan sideeda subaxnimo ama labada subaxnimo sida u yaqaano markaa iyagoo teelteela ayay soo galayaan balse weli si rasmi umay soo galin markaa kalxalka shaqaalaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa saarka furan waxaa la filayaa goorta ay soo gaadhaan siyaasadka inay dabcan shaqo ishaleelaan
waayahay marka hadda hawshii way ku guda jiraan mise weli may bilaaban
dafa weli ma bilaabin hadda unbay kuwii ugu horeeya ay soo gaadhayaan xayndaabka tiyaatarka
waayahay marka maamulkii iyo howlwadeenadii kale ee tiyaatarka hawshiisa hormuudka u ahaa iyagu ma joogaan
iyagu maya weli qaarna way imaadeen sida caadada dafow shaqadu waxa ay bilaabataa sideeda subaxnimo ilaa sideeda iyo birka ayay si rasmi u bilaabantaa marka weli subaduba dhicin oo weli lama soo wada gaadhin oo shaqaalihii iyo maamulkii qaar waa joogaan qaarna weli may soo gelin balse waxaa la rajeynayaa goordhow oo daqiiqadenaga xigaan in ay shaqadu si rasmi u bilaabanto waayahay marka hadda hawsha hortaalla maxay tahay oo ay qaban doonaan saakay
mustafe shaqada tiyaatarka ayaa waxaa laga shaqaynayay maanta saddex iyo soddon cisho saddex iyo soddonkaa cisho waxaa la qabanayay hay-ad kasta oo dowladda ka tirsan waxay la kulmaysay shaqo ayay la kulmaysay markaa dabcan maanta shaqada taale ee ay sugayaan ama si maalmaha ballahaya waxa ay ahayd ayaa loo gudbay hadda isagoo si rasmiya midkii hore waxaa la fugayay nadiifin iyo hadhaadidii ka hadhay burburka balse hadda shaqaale kasta oo yimaadaa dhismaha ayay wax ka qabtaan hadday shamiisada tahay hadday shamiisada la qasaya tahay hadday kalakeenaya lasoo dejinaya tahay haddii ay tahay iyagoo xagga qaybaha sare ee siyaadka gaadhsiinaya shamiisada qasan
waayahay aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq xaji saleebaan waryahayaga oo xarunta tiyaatarka qaranka ku sugan halkaas oo maanta howl ay ka bilaabi doonaan ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo qayb ahaan ku qoran maanta jadwalka qaybaha kala duwan ee hay-adaha dowliga ah oo shaqo ka wada tiyaatarka qaranka iyo xarumo kale oo hawsha isxilqaan oo madaxweynuhu kal hore ku dhawaaqay dadaalkooda ku wada jira aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq war deg deg ah oo iminka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo waxaa uu sheegayaa in weerar qarax iyo rasaas isugu jira magaaladaasi laga maqlay iyadoo khasaarooyin kala duwan ilaa hadda lagu soo warramaya in weerarkaas uu ka dhashay haddaba warbixinadii ugu dambeeyey waxaa inoo haya oo stuudiyaha igula sugan tafaftiraha radio muqdisho mudane cabdikaafi sheekh abukar cabdikaafi maxaa gaalkacyo laga hayaa warbixinada ka soo baxaya
waa mahadsan tahay war caddeeye ciidanka dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran ayaa ka hortegay weerarka argixisada al-shabaab ay ku qaadeen guri ku yaala magaalada gaalkacyo wararkii ugu dambe hadda gaalkacyaa naga soo gaareen waxay sheegayaan in howlgalka lasoo afjaray oo ciidanka sida gaarka u tababarana dowladda soomaaliya ku guuleysteen in argixisada al-shabaab ee gurigaas gudaha u galay ay ku dhex laayaan midna uusan ka fakan marka markii aan weerarka dib ugu laabano argixisada al-shabaab oo gawaari qaraxyo ay kasoo buuxiyeen ku hubeysan ayaa saakay waa berigii hore guriga uu degan yahay wadaad la yiraahdo sheekh cabdiweli waxa ay ku dhufteen gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa kadibna maleeshiyaad naftood haligayaal ah ayaa guri gudaha u galay dad gudaha ku sugnaa ayay halkaas ay ku dileen qaraxana sidoo kale khasaare ayuu geystay maadaama gurigaas ay ku sugnaayeen dad aanan hubeysnayn intaasi kadibna ciidanka sida gaarka u tababaran oo markastaba heegan ugu jira difaaca dalka iyo dadka soomaaliyeed ee degan magaalada gaalkacyo gaar ahaan ciidanka la yirahdo danab ayaa si deg deg ah goobta u gaaray waxaana halkaas ay ka sameeyeen howlgal jihooyin kala duwan oo aad u ballaaran sidoo kalena qorsheysan ilaa hadda saraakiisha ciidanka waxay noo sheegeen in argagixisadii goobta soo weerartay dhammaantood goobta lagu laayay iyadoo hal xaba uusan ka fiigin ama uusan ka badbaadin inkastoo argagixisada al-shabaab naftooda haligayaal ay yihiin haddana ciidanka xooga dalka soomaaliya ee sida gaarka u tababaran waxay ka hortageen xataa inay dad kale ay dilaan oo goobta ayay ku wada toogteen dhammaantood waayahay marka ilaa hadda khasaaraha rayidka soo gaaray maxaa lagu qiyaasaya ilaa hadda khasaaraha rayidka soo gaaray dhab ahaan tirada lama hayo war caddeeyo laakiin waxaa la ogyahay inay goobta ku sugnaayeen dad arday u ahaa wadaadka la weeraray goobtaasna ay ku dhinteen waa intii qaraxa la kowsatay intii markii gudaha ay galeenba ku jirtay risaasta ay la haleeleen laakiin ciidanka sida gaarka u tababaran markay goobta gaareen dad badan oo gudaha ku sugnaa guriga ama xaruntan wadaadkan uu haysta ayay kasoo saareen dhammaan argixisadii goobta soo weerartay oo ku dhawaa tobaneeye ahna goobta ayaa lagu toogtay sida saraakiisha ay noo sheegeen goordhow ayaana lasoo bandhigi doonaa meydadkooda waayahay iyo wixii warbixino kale oo khasaaraha oo ka dhashay weerarkaas hadduu allaydmo dhinaca kalena howlgallo waxaa jiray magaalada muqdisho ka dhacay oo ciidamada amnigu ay sameeyeen iyana maxaa wararkan ka hayno ay sheegayaan wararkan ka heyna war caddeey waxay sheegayaan ciidanka booliiska soomaaliya iyo weliba ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka nisa oo iskaashanaya ayaa ka hortegay qaraxyo loogu talagalay in bulshada lagu dhibaateeyo kuwaas oo lagu aasay kasoo horjeedka masaajidka ee ku yaala xaafadda k b b ama kaas balaaro ee degmada hodan marka tallaabadan runtii waa arrin muhiim ah waana isla hal toddobaad gudihiisa markii labadan ciidan oo iskaashanaya sidoo kalena bulshada xoga ay ka heleen ay ku fashiliyaan qarxyo loo aasay shacabka soomaaliyeed maalmo ka hor waxaa jirtay ama laba maalin ka hor waxaa jirtay in qarxyo noocan oo kale la geliyay degmada hilwaa in shacabku ay usoo sheegeen ciidanka booliiska ee nabad sugidda kadibna ayagoo iskaashanaya ay goobta ka soo saareen marka howlgalkan haddana waa kii labaad oo isla noociisii oo kala oo lagu guuleystay marka waxaa muuqatay in shacabka haatan ay la shaqeynayaan ciidanka booliiska iyo weliba kuwa nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka war caddeeya intaas waxaa sii dheer ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka in muddooyinka ugu dambeeyay ay laba jibaareen howlgallada bartilmaameedka ay qorsheysan oo ay ku qabanayaan maleeshiyaadka argixisada daacish iyo shabaab ee dalkan u yimi inay shacabka soomaaliya dhibaateeyaan luuqyada magaalada muqdishona ku dhuumaaleysanayna waayahay aada baad umahadsan tahay tafaftiraha radio muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar ayuu ahaa oo nooga warramayay warbixinadii gaalkacyo iyo howlgallada kale ee muqdisho ka dhacay wixii warar ah oo tafaasiil intaas ka badanana wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad kala socon doontaan hadduu allaydmo kulan looga hadlaya xaaladda halabuurka iyo qoraaga soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada london ee dalka britain cabdulaahi xasan wiish ayaa warkan ka soo diray london
kulanka hal abuurka iyo qoraaga soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada tan london iyadoo ay kulankaasi soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan ingiriiska waxaana kulankaasi inta uu socday lagu soo bandhigay bugaag ay qoreen aqoon-yahano soomaaliyeed kulankaas ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada tan london iyadoo uu ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd nuur xasan xuseen nuur cadde inta uu kulankaas socday ayaa waxaa lagu soo bandhigay bugaag ay qoreen brofeor cali jimcaale axmed fanaanka caanka ah bashiir cali xuseen iyo doctor xuseen maxamed cabdulle wadaad waxaana hadalladoodii dadka halkaasi ka jeediyey ka mid ahaa waxaan aad iyo aada usoo dhoweynayaa asxaabta nala jirta oo halka fadhida oo caawa kulley noo soo bandhigi doona muxuu ahay barnaamijyada aan halka isugu nimidnay annagana aan ka dhegeysan doono abis batajaxa khadara sashada cagafaqa kalamana hawaya ah eh i ah ah eh i o u waa xurufta af soomaaliga
waxaan brofesor cali jimcaale oo ah macalinkayga iyo mentarkayga oo i- i amray inaan buuggiisa caawa soo bandhigo aniga aan wakiil ka noqdo hadduu ka soo gaari waayey new york ujeedda ahaan bidhaamiye waxaa loogu talagalay dadka waaweyn ee af soomaaliga sida saxda u yaqaana laakiin aan waxba qori karin caruurta yaryar ee qoraalka sida wanaagsan u taqaana laakiin aan afkii aqoonin
waxaasoo dhan buugga wuxuu fasiraa marka waxyaabo badan oo oo iska soo horjeedo wuxuu tilmaamaa abaal iyo abaalka dhac wuxuu tilmaamaa wanaag iyo xumaan wuxuu tilmaamaa gar iyo gardarro wuxuu tilmaamaa eex iyo eex darro wuxuu tilmaamaa sama iyo samafal wax is- isa suranka adduunka ka jiro dhan uu tilmaamaa martida nooga timid yurub geesaheeda een, waalaha iyaga maanta maxuu ahaay buugagtooda aan daahfurayno halkan ku daahfurayno bashiir cali xuseen iyo xuseen wadaad bliis wadanka ilmaha ka seef gareeya hanugu dayicinin hooyaan idiin nahay gogol baan idiin nahay gurigaan idiin joognaa cuntadaan idiin karinaa run ahaantii way wanaagsan tahay in la ururiyo aqoonta
aad buu mahadsan yahay warbixintii waryahayaga cabdulaahi xasan wiish ayay u dambeysay eh, eh, kulanka xaaladda halabuurka iyo qoraaga soomaaliyeed ee lagu qabtay magaalada london halkaad warkaasi kala socotaana waa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya markana wararka dibadda diyaaradaha dagaalka ee ruushka ayaa duqeyn cirka ah ka geystay deegaano ay ku xogan yihiin mucaaradka suuriya wuxuuna ku eedeeyey maleeshiyaadka ka dagaalama suuriya inay hub kiimika ah ku weerareen magaalada xalab ee ay dowladdu haysato dowladda suuriya iyo ruushka waxa ay sheegeen in weerarka kiimikada ay ku dhaawacmeen boqol qof oo ay neefta ku dhegtay fallaagada ka dagaalanta suuriya waxay beenisay in kiimiko ay ku weerareen halkaas islamarkaana eedeymaha loo jeediyey ay ku sheegeen in looga gol leeyahay in lagu weeraro goobaha ay mucaaradka haystaan qaybo ka mid a magaalada xalab gaar ahaan gobolada xams iyo idlib waxaa gacanta ku haya maleeshiyaad uu taageero turkiga axaddii ayay ahayd markii wasaaradda gaashaandhigga ruushka ay sheegtay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen saldhigyada militari ee maleeshiyaadka ayna burburiyeen balse kama aysan hadlin khasaaraha ka dhashay duqeyntaas marsii horeysay kooxda la socota xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka suuriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegay in boqol qof oo isugu jira caruur iyo haween la daweeye kadib markii neefta ay ku dhegtay waxayna arrintaas ah, ka dambeysay markii sabtidii la duqeeyey galbeedka magaalada xalab war wixii dalka iyo daafa caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho xilligan waa naga intaa cidda uu seego raadiyo muqdisho dhoodneed ayay kala socon karaan waadna ku mahadsantihi dhegeysiga iyo la socodka warkeena subaxnimo